waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali
walaal aada iyo aad baad umahadsan tahay xasan adiga iyo idaacadda fursadda aad nagu waraysanaysaan igu waraysanaysa ad isiiseen geeridan naxdinta leh aadkana u xanuun badan ee ku timid wiilkay wiilkayyagii ahna dhammaanteen wiilkeenii qaalina ka ah kuna ah dhammaan familka iyo ummadda soomaaliyeed intaba marka haddii aad su-aashaadii aan ku soo dhawaado wiilkan waxaanu ku ogaanay booliska ayaa albaabka soo garaacay hooyadii ayay gurigiisa soo garaaceen fiidkii mar ay furka kadib ah marka markay soo garaaceen bay dena su-aashaa weydiiy su-aal weydiiyeen oydhan cabdullaahi ma garanaysaa cabdullaahi haawo wiilkaygii kooma ayuu ku jiraa royal melbourne hospitalna wuu ku jiraa sidaasaanu ku ogaanay marka ay ahayd sideedii bishan waa gartay marka xilligaas boolisku guriga imanaya iyo inta dhacdada wiilkan dhaawaca lagu gaarsiiyey markii dambeana u dhintay imisa udhexaysay waxaa u dhexaysay saddexdii ilaa afartii habeenimo ee wednesday ayuu nabarkaasi ku dhacay subaxda hore subaxdii hore early morning oo wednesday marka ay noo imanayaan ama ay u imanayaan hooyadiina waa thursday fiidkeedii oo maqribiyadii maqribkii iyo afurka kadiba shantii barkii lixdii about ilaa iyo toddobadii intii u dhexaysay meelahaas boolisku ma u sheegeen hooyada marka cidda wax gaarsiisay oo sabab u ahayd inuu kooma galo may ma aynan faahfaahin badan ka bixinin waxay ka bixiyeen keliya in uu waxa uu sida uu wax u dhaceen weli ma ogin laakiin waan baadhaynaa waa gartay goormaa marka uu dhintay markaas oo geeriyooday
koomada uu ku jiray markii argagixii waan wada cararnay oo aniguna anoo taraawiixda ku jiray oo markaa ka maqnaa ayaan masjidka la ii soo diray uqiya khaliif oo maxamed oo hooyadii soo barbaarisay iyo odaygeeda oo ismaaciil cabdi cumara markiiba orad bay isa sii daayeen aniguna kiibay ii soo direen oo adeerkiis wiilka ah marka halkiiba anaa masajkii kolkaan taraawiixda kasoo baxaan arkay naxdin weyn bay u noqotay oo yidhahdeen cabdullaahi koomi ku jiraa royal melborna wuu ku jiraa oradkiibaan ana isa sii daayey waxaanu u tagnay meel aada iyo aad arrin u adag u adag oo unbelievable ah oo ruux walba oo inaga mid ah oo ama aabba ah ama hooye ah ama walaal ah ku adag kaasoo ah wiilkii oo ay kooma ku jira qalab aada u fara badanna uu ku xidhan yahay life support uu ku xidhan yahay aada iyo aadna aada kolkaad u aragto aada ka naxayso wiilkaagii oo caafimaad iyo wanaag ay kuugu dambeysay oo aada u timid markaasoo kale inuu sidaas isagoo ah marka koomadii warka aanu u tagnay argagaxaasina nagu dhacay ma aanan xataa dadkii kale iyo meelo kale u wareegin ma aanaan cid kale iyo meel kalena waxbaba aanaan cidna la wadaagin shoog baa nagu dhacay meelaan joognay meelaan jedna toona waan kala garan weynay waxaananu aad aanu concentration u siinay ama aanu concentrate garaynay ama aanu xoogga saarnay in wiilkaas caafimaadkiisii bal ilaahay inuu soo celiyo dhakhaatiirtii neerskii qalabkii ku xidhnaa intaa un inaanu ka hadallo oo aanu dhakhaatiirta la hadalkoodii iyo neerska macaawinaya iyo aanu waraysigooda un aanu galno wax alla wixii wiilkaas caafimaadkiisa dan u ah keli ah in aanu ka hadalno oo aanu ka shaqey aanu maaragtay aanu ka shaqeyno ayaa go-aankanagii noqday labadii maalmood ee hore mooye ee saddexdii maalmood ee dambe oo dhan rajo wanaagsan bay noo sheegayeen rajahaasina wuxuu noqday ku aan soo dhammaaday oo soo gabagaboobay oo si xun ku dhammaaday maalinka ugu dambeysay oo maalinkii shanaad u ahayd marxuumka dhaawiciisa iyo koomada markuu ku jiray xaaladaa culus yaa waxayna yidhaahdeen dhiiggii wuxuu isu maaragtay aad buu u foolxun yahay wejigiisii oo isbedelay laakiin waxay noo sheegeen inuu hoos u sii socday marba marka ka dambaysa ilaa uu akhiiran ay yidhaaheen wadnihii baa istaagay oo wax intaa ka dambeeya noloshiisii way dhammaatay soo gabagabowday waa garta allah u naxariisto marka cabdulaahi wiil nooceeyu ahaa cabdulaahi wuxuu yimid waddankan isaga oo lix jir ah dastuurkiisii hoose dhexe sare intaba wuxuu ku dhammaystay wanaag iyo sharaf ha altaqwa college buu ka baxay ciddii baratay iyo ciddii taqaanay iyo ciddii la xidhiidhay intuba aawo waxay u tahay habeen madow murugo in aada wuxuu ahaa lejan lejan carruurta maaragtay waddanka joogta ama ilmo inta da-diisa ah ruuxay ugu fiicnaa baynu ku tilmaami karaa uu ku tilmaanaa kadibna la trob uni buu galay iyadana sidaasoo kale uu successful ahaa uu ugu guulaystay waxbarashadiisii kadibna marka intaas oo waxbarashadaa soo maray migrationka ayuu shaqo ka helay shaqadaasaa hal sane iyo badh ayuu ka shaqaynaya hadda shaqadaa ugu dambeysay christmas island uu ugu dambeeyo hadda halkii sane udambeeyey uu ka shaqaynayey qoladaa uu la shaqaynayey oo dhani waxay kasoo bixiyeen ammaan aada iyo aada u fara badan aad aan la koobi karin waa geeri naxdin leh waa geeri aada iyo aada u culus aada iyo aad bay shoog noogu tahay familkii haddaanu nahay dhammaan ehelkii haddaan nahay dhammaan ummadda soomaaliyeedna waa mid shoog ku ah geeridaa foosha xun boolisku maxaa dadkii dilka wiilkan ka dambeeyey ma la hayaa mise weli lama hayo boolisku waxay yidhaahdeen wax waanu haynaa laakiin ilaa iyo hadda ma hayno dad ama la xidhay ama la yidhahda maxkamaddii waanu keenaynaa idinkuna imaada kaasoo kalean la helida u aqaana laakiin waxay yidhahdeen dad waanu haynaa haa raadkii waan haynaa kamana sii hordhici karo oo hayntii yahayn la-aan annaga iyagoon baanu dee information ka sugaynaa investigationkii waanu wadnaa bay yidhahdeen laakiin wax waanu haynaa bay nagu yidhaahdeen marka waxaa laga yaabaa inaysan dad soo qaban laakiin ay yaqaaneen cidda ka dambeysay sidaasay hadda u eg tahay saasay hadda u muuqataa marka dadka ay tuhunsan yihiin oo ay leeyihiin waxbaanu haynaa ma dad wiilka ay is yaqaaneenba mise lama oga ilaa hadda lama oga ilaa iyo hadda laakiin waxaa aan warbixinta ku dari lahaa ama intaas lanoo dhawaajiyey markaanu su-aalaha sii weydiinay wax soomaali ah iyo wax afrikaan ah iyo wax madow ay inuuna midna ku jirin ay yihiin dadkaasi dad caddaana dad australiana yihiin australian ah waa gartay marka maxay leeyihiin tallaabada tan xigta maxay tahay ma dadka hadday wax yaqaanaan waan soo qabanayna miyay leeyihin kolley dee waanu ka warsugaynaa investigation baan wadnaa investigationkooda iyo meesha uu ku gabagaboobo baan ka sugaynaa laakiin annagu waxaanu kolleyba aanu rajaynaynaa oonu booliiska iyo cadaaladda iyo justiska iyo dowladda iyo dadkii mas-uuliyadda dadka nafta iyo cid walba nabadgelyadooda dul mas-uuliyaddeeda qaaday ruux walba oo anigu aan kamid aho adigu aad kamid tahay wiilkayaga just in ay uu helo justice cadaalad inuu helo dadkii waxaa geystayna in lasoo qabto la mariyana jawaabtoodiina la mariyo intaasaanu codsanaynaa oon cadaaladda ka codsanaynaa iyo dadka gacanta ku haya isbitaalka waa laga soo saaray waxaana hadda haysta ilaa xalayba waxaa haysta coronerka qolada la yidhaahdo waxayna noo sheegeen markii hore in ay ilaa iyo afar maalmood ay haysanayaan maanta oon mar la xidhiidhnay waxay yidhahdeen berri midaygana soo waca waxay aanu aada isugu dayaynaa in ay galabta khamiista ayna siiyaan jamcadana la aaso welina ma caddayn karno hadday taasi dhici weydo jamcada gelinka galabnimadeeda in layna siiyo aan markaa sabtina aas aasnaan isku daynaa taasaan aada uga codsanaynaa laakiin weli wax confirm confirm ah ma hayno waxaan in yar ku dari lahaa dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanaynaa in ay aaskaas kasoo wada qayb galaan maalinka idaacadaha iyo communicationka iyo dadkaas kolley waanu lasoo confirm garaynaynaa wiilkaas waxaa dilkiisa lanoogu sheegay intii hore maanaan la xidhiidhna hadda maanta iyo shalay baanu noloshiisii uu waayey aanu kadib baanu booliiskii si fiican aanu ula xidhiidhna weli ma aanaan informationkii helin laakiin waxaa lanoogu sheegay faulkner iyo dhinacaas in uu waxyeeladiisu ka dhacday ciddii haddii ay jiraan ciddooniba ha noqotee wax information ah oo wiilka dilkiisa ku saabsan ama waxbaba ciddii heshaa in ay nala soo xidhiidho teleefonkaygu waa o four one three two zero seven nine eight five ciddii wax information ah ka haysta in ay nala soo xidhiidho
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali